Iska horimaad khasaare dhaliyay ayaa ka dhacay gobolka Wajir ee ay gumaysato dowladda Kenya. Iska horimaadkan oo u dhexeeya ciidamada Kenya iyo qolyo ugaarsato ah oo ku nool gobolka Wajir oo ka mid ah dhulka NFD ee ay gumaysato Kenya. Ugu yaraan hal ruux oo ka mid ah qolyihii ugaarsatada ayaa ku dhintay iska horimaadkan oo si gaar ah kaga dhacay deegaanka Ceel Qaalow ee gobolka Wajir. Madaxa hay'adda xayawaanada iyo duurjoogta NFD Maxamed Sharmaarke oo ka hadlay iska horimaadkan ayaa faahfaahiyay sida ay wax u dhaceen.
saad u arkaysaan maanta dhacda aada u foolxun baa dhacday oo waxaa dhacay dad ugaar geri ugaarsada oo ka shaqaysta yaa lagu dilay locationka elcadow oo wajiya county marka ayagoo gerigii dilay oo qalanaya markaa qowracay yaa loo yimi oo qalanaya oo dee haraggii ka saaraya intay ka carari lahaayeenna nasiib darro qorye wateen nimankan gerigii waxay ku dilaan qorye waxay sameeyeen marka nimankii askarta ahaa iyay qoryihii iyo dagaal dee markaa halkaa ku bilaabeen ayagii qof baa ka dhintay qaar kalena waa lagu daba jiraa